umuurahan miyay keenaysaa riwaayada mise ma keenayso wixii kale o dhan waa lahayaa si kale waa caadiyo wax loo cel naga dhig nin siqa ayaa wariyey imika xadiis nin kaloo siqa oo lagu kalsoonyu ka wariyey markaa dee xadiiskii siqa warinaya siqa kaleu ka wariyey wixii kalena waan u wada haynaayo waa xadiis markaa ahaan lahaa ee saxiix ahaan lahaa haddaba ninkii siqada ahaayee laga wariyey xadiiskii ayaaba xadiiskii anfiyey inuu wariyaba isagu ama ninkani kaba maqlay taas haddaba suurooyin bay noqotaa kolda ninkani wuxuu ku kalsoon yahay oo uu dee isagii xaalkiisa u yahay si wuxuu yaqiininayo inuu hubo inaanu xadiiskan aanu ninkani kaba maqlin oo wuxuu waaba beeninaya wuxuu leeya been baanu iga sheegaya de waa heer uu isagu bal markaa ah yaqiin xaddeed inaanu xadiiska ninkiisiiba ahaynba ama ninkani asal ahaan aanu kaba warino bal markaa waa de wuxuu been baabu ninkii ku xukmiye uu leeyahy been buu igaba sheegaya waxaa iyadna suuradaa kuba dhow yaanu ninkan been uba nisbaynin be oonu beenin qowlkiisan e nafyi jaazima ayuu anfiyaya oo wuxuu leeyahay maa rawaytuhaa salaan ama ma rawaa cani abada wax alle wuxuu iga wariyey ma jirto ama anigu asalaan xadiiskani maan warinba taas bu oo laygama warin taas buu leeyahay isagii waa been buu sheegayaa ma odhan laakiin nafyi jaazima ayuu anfiyey taasna waa suuro dee tan kuba soo dhowo ama dee tan ay isku xukun intooda badani kaba dhigaan suuro saddexaad ba ahoo ninkani xadiiskiisii horta inuu xadiiskiisii yahay ma xusuusna markii uu maqlay nin kale inuu ka warinayo xadiiskan ayaa wuxuu ka cabiray ma xusuusni waa dee anigu ma garanayo iyo laa adkuruya alfaado eg aan nafyi uu anfiyayo go-an aan meeshii sariix ku ahayn walow dee meeshii kala duleeyo ma garanayo uu xaggiisii iskaba anfiyayo haddana sariix kuma aho de maxay keenayaan ba ixtimaal ah inuu iloobay ma xusuusi iyo ma garanayo iyo iyo alfaadaha caynkaasa xaalooyinkaas suurooyinkaasay noqonayaan haddaba markaa hadday taasi dhacdo suurada hore oo u ila asal ahaan been buu igaba sheegayaa laba xaal baa imaka halkan aynu haynaa midi waa ninkii asalka asal bay kaba cabiraani oo riwaayadii kooda dulaya asal ahaan ninkani been buu iga sheegayaay oo asal ahaan igamu maqlin ee waa kana wuxuu gooyey oo uu jasmiyey xadiiska ninkani asal ahaan inaanu kaba maqlin bal dee isagii buu been u nisbeeyey ninkan kalena waa nin siqa ah ee kala dulaya hebel baan ka maqlay isagu yaanu odhaninba been buu sheegayaa markan uu anfayayo taase laakiin uu jasminayo uu leeyahay hebel baan ka maqlay dee warkiisana in la qabalo ay ahayd oo welibana ee kolkol markay nafyi iyo isbaat ay ismarkaa khilaafaan istacaarudaan surooyinka inta badan waxay horreysiiyaan marka wax nafyi iyo isbaat ay iscaarudayaan isbaatkay horreysiiyaan oo dhinaciisa xujo weyn baa taallo isagu waa musbit waxbuu sugayaa kan kale laakiin calaa kulli xaalin waa nin naafiya oo wax anfiyaya haddii musbit iyo naafi kulmaana inta badan musbitkay horreysiin jiren adigu nooc tarjiix baa jira oo ay isbaatnimadan wax lagu raatax yeelo dee kutubtada aad ku arkaysaan iyadoo umuuraha caynkaasa ay leeyihiin dee kani waxbuu sugayaa kan kalena waxbuu anfiyaya markaa asalka waxa leh ama horreysiinta leh ka isagu wax sugaya faygin haddaba markaa isaga naftiisii xaggiisii dee waxaa taasoo jasmin uu jasminayo inuu kaba maqlay waxna sugayaa jirta markaa labadii qowl waa iscaarideen horta kol haddii iscaarideen oo labadii mid ahani khada yahay ama aanu dee jirin xadiiskii caynkaasa maha umuurihii kale xadiiskii caynkaas ahaa horta waa laga tegayaa lama qaadanayo oo xadiiskaa waa la celinaya taasi iyadu waa mid iyada hadday leeyahay kadaba calaya wax lamida taas waxaan filaya khilaaf ma jira de waa qowlkooda si guud in xadiiska asal ahaan lagaba tegayo hadday arrintu tahay nafyi jaazima unoon takliifkani laba socon oo asal ahaan igama warin ay tahay iyo taas ee intooda badani halkan sheekhu waa istaraaciyey labada qowl midun buu kaba dhigayaa waana sia asalkiisu ahaa waana si aan sharxu nuqbaya kuba soo aragnay bal taasba weeyaano waa inuu la mid yahay suurada takliifkoo qowlka hana xadiiska asal ahaan laga tegayo on wax kale lagu xambaarahay oo iyagii bal masalada kale ay noo dambayseen allahuma xafna xajar fatxulbaari meelo salaad kaba mid ah xadiis oo xadiiskii ibnu cabaas ahaa inuu yidhi waxaan garanayaa oon ku garanayaba salaada in laga baxay dikrigan aan maqlayo ama takbiirta aan maqlayo aan ku garanaya salaada in laga baxay xadiiskeedaas ayaa duruqdiisa qaarkood waliba muslim yabay dhacdee ayaa waxa dhacay dee xadiiska ibnu cabaas maahee dee ninkii ibnu cabaas kaba oranayay iyo adigu kii ku xigay adugu tan oo kale inay dhacdo uu leeyahay ba weliba nafyi jaazimay ahayd man warin anugaa salaan igamu warinba haddana shaaficiya amsaasho waxay kuba xambaareen isagoo nafyi jaazima meeshii anfiyey inay nisyan un tahay xadiisina waa tan ay kutubtii noogula soo saareen oo way aqbaleen bal saa daraadeed xaafid maxajar kolle masalada sharax noqoyntan kusoo aragnay in ka waasacsan buu fatxulbaari kaga hadlaa xadiiskaa markuu qabanayo kaga hadlaaye suurada si uu sharaxa muse ku yihi waa ka duwan tahaybo taa waxa buu isagu ku tagaa kol haddii nafyigan jaazimkaa in lagu xambaarayo misaan intooda badan agtooda oo iyada markaa xaggan kale idlaaqan ay idlaaqaan ee labadan suuro takliirka iyo nafyiga go-an ay iskala mid dhigaan ee uu kitaabkeenani ku socday sharaxa inooguba yaallay sharxunukuba kuba yaalay umuurahaas ee wax taa ka duwan buu dhigtaa masaladan horta kaba hadlayo waayo xadiidkoo nafyi jaazimi jiro waana xadiidkaas oo weliba dee axad asaxiixeynna lagu soo saray walow xadiiska asalkiisu labada saxiixo uu kuba sugan yahay ayaana in waxa weeye ay tahay camr bnu dinaar baa ninka kale ka warinayay ayaa waxay tahay haddana xadiiskii wa waa la aqbalay jees kalena arrintana ku sugan ah nafyi go-an oo u anfiyayo ninkii laga warinay anfiyayo bal suuradaasi marka ayaana halkan inoogu oolin khilaaf taagan oo xaggan hala iswada raaciye in lagu xambaarayo in kastaba ha anfiyaye nisyaan iyadana lagu xambaaro arrintana isbaatka nin siqiya wax uu sugayo waa nin xusuusane dee xukunkii laba siinayo taasba iyadana masaladaa dhexe dee khilaafku waa jiraa oona khilaaf weynba laakiin kutubta musalaxaynu dee inta badan inoo dhow ayaan suurada tafsiil saasa gelin suurada saddexaad waa marka uu ninkii ma garanayo ee laakiin cibaaro aan keenahayn anfin uu meesha ka saaraya xadiiskii ayuu xadiiskii kuba anfiyaya oo uu iskaga fogeynaya ma xusuusni iyo ma garanayo cibaaro saasoo dee daahirkoodiyo inuu iloobay uun iyada suurada kan xusuusan ayaa xukum kale xadiiskiina waa la aqbalaya inkastoo asalkiisu uu ilowsan yahay bal intaas horta waa mid maxaa kale meesha inoo taalo adiyadan aqrinay kuba sugan suuradan aan leenahay xadiiskii waa laga tegey xadiidkun baan ka tegaynaaye raawigan xadiidkaa warinaya farac ahaa lama jaraaxaynayo oo macnaa lagama dhigayo nin daciifo oo waxaan jirin wariyey sababtuna waxa weeye walow sheekiisi uu beeninayo oo uu leeyahay been baanu igaba sheegaya ama nafyiga go-an uu anfiyo xadiiskii isagu haddana oo xaggaasi ay tahay qowlka sheekha haddii la camal siiyo inuu ninkani majruux noqdo oo riwaayaadkiisiba si guud loogaba taga ay ahayd isaguna waxaa dee taa kasoo horjeeda sheekii oo uu isagu leeyahay waan kaba maqlayo hadalkiisan waxba kama jiraan marka taasna maxay keenaysaa waana nin siqa ahe dee midkood qowlkiisaoo la aqbalo oo kii kale loo aqbalo sharxigiisu kagama mudna oo dee kama awlawiyada kama laha kaa kale qowlkiisaoo la aqbalo isaga kii labaadda sharaaxeeyo oo haddii aan sheekha qowlkiisa kuba sugno ninkan inuu been sheegayo oo sidaa aan majruux kaba dhigna riwaayaadkiisi si guud loogaba tago dee isaguna xagga kale sheekha waa beeninaya qowlkiisa wuu ku beeninaya waana nin siqaa marka in faraca qowlkiisa la aqbalo weliba musbita oo sheekii markaa la jaraaxeeyo iyada taas iyaduba dee waa lamid uno way la simantay midkoodna ta kale awlawiyada kama laha markaa sal hadday taa tahay midna ma jaraaxaynayno ama xaaladiisii siqanimadii waa iskaga sugan yahay markaa taas maxaa inooga iman axaadiistii kasta waa laga aqbalaya axaadiistii kale ay warinayeen xadiiskan maanta waa laga tegaya ee axaadiistii kale ay warinayeen in xadiiskan ahayn mid kastaba waa laga aqbalaya welibana suura jirto marka xadiiskii laleeya lama aqbalayo ninkan laga aqbali maayo maanta dee sugaya isaga un bay arrintaasi ku koobanteen haddii marka dambe ay noo sugnaato oynu aragno sheekoo xadiiskii wariyey xadiiska sidiisa si guud loogama tegin riwaayada ninkan baa waa la aqbali dee la anfiyey riwaayadiisa ayuun baaba laga tegaya bal intan guud ahaan suurooyinkeedii waa taas ba waxaan filayaa inaan yar talkiisiyey oo weliba umuuro aan kuba sugnayn sida in xadiidka la aqbalayo haddii cid kale ay warinayso iyo taasi sharaxa mooye halkan noogumama sugna aan taasna raaciyo bal markaa wuxuu laqbadan ku laabmiye waman rawaa ruuxa wariya can siqatin ruux lagu kalsoon yahay xadiidkii ka wariya oo fakadabahu uu beeniyo ninkii siqada ahaa ee uu kaba warinayey uu yidhaahaba kadaba calaya iyo wax lamid aba si sariixa ama dee waxa lamida waa kan shaarixuba raacinaya nafyi jaazima maa rawaytu haadaa lahu oo kale faqad tacaaradaa labadoodii qowl way iscaarideen iska hor yimaadeen labada qowl uu sheegayaana sheekhu waa kan oo wuxuu leeyahay asalahaan igamuu warinoo been buu iga sheegayaa kanna wuxuu leeyahy waan ka maqlay sheekii labada qowl waa kuwaas oo markaa waa wax iska hor yimi oo dee isburinaya markaa kol haddii labadoodii ay isburinayaan iyada markaa waan ka tegaynaa xadiidkaa naftiisa aan ka tegaynaa taas iyada waa masalo walaakin wuxuu yihi sheekhu laakiin laa tusbitana ha sugin kadibahu waa mafcuulkii ficilkaa dambe sharaxba way noogu sugan yahay ninkan asad faracaa weeye ee man rawaada ahaa beentiisa iyo nin been sheegaya inuu yahay uu halkaa majruux ku noqdo de haddii kadib loo sugo waa nin majruuxa waxaan jirin weriyo riwaayaadkiisa oo dhanba la daadiyo haddaba kadibkiisa iyo inuu yahay nin beenaale ah ha ku sugin biqowli sheekhi sheekiisan lahu kadaba calaya taa ha ku sugin haddana isagoo naftigaa go-an ruuxu dee isle wixii waad hubtaa ayaa kolkol iska ilo uu kuga jira oo arrintu aana taaba noqon karin ixtimaal baa kullii iskaga jiraya haddaba sheekhi iyo geed kalena dee isagiina waa nin siqo waa kan isagiiba sheekhii beeninaya midkoodo qowlkiisa la camal siiyaana awlawiyada kama laha ama kama mudna ka kale oo qowlkiisa isaga shanigiisa lagu camal siiyo haddaba laa tusbitana hasugin kadibahu biqowli sheikhi sheikiisan la kadaba calaya ama nafyigaa go-an qowlkiisa ha ku sugin sababtuna waxa weeye faqad kadaba waa beeniyey raawiga faracii markaa hu sheekha faqad kadaba waa beeniyey faacilku waa inooga dambeeyahay hu sheekhan isagu marka hore yidhi dee kadaba calayaba leh amimaa rawaytuhu lahu leh alaakaru kan kale oo ah faracan ba isla waa beeninaya markan uu leeyahy waan ka maqlay uu jasminayo laakiin maxaa jirta wardud celi maa jaxada wuxuu inkiray hadeeg xadiidkiisa oo dhan celi lama laha haddii xadiidkiisa oo dhan aad celinayso waa ninki waa majruux markaas waana tan lagu leeyahay qowlkiisa kadib ha ugu sugin hadalkan sheekha laakiin waa waxan uu sheekhu inkiray un waa xadiidkaa keliya oon axaadiistiisii kale ahayn taas ale xataa majlis keliya axaadiistii uu kula wariyey kuwii kale waa la aqbalaya waa kaa maajaxada waxaana nidhi welibana waa isaga riwaayadiisaa laga celinayaayo haddii sheekiiba la arkay isagoo wariyey ama raawi kale uu sheekii kaba warinayo siqaa waa la aqbalaya ee waa ninkan riwaayadiisa ayuun baa la celinayaa maanta wain yaruddahu hadduu celiyo wain yarudda hadduu celiyo waa sheekii u xadiiskii dee oo dee uu ninkani kaba wariyey ilaa adkuru laa adkuru buu ku celiyey oo macnaa wuxuu yidhi anigu ma xusuusni oo ma garanayo kan taas buu yihi aw maa yaqtadii amase wax keenaya misaano de waa alfaado lamida laa acrifu iyo waxyaalo saasa iyo oo ma xusuusin inaan anigu xadiiskan iga maqlayo umuuro adigu saasoo aan dee nafyi go-ani aanu ku sugnayn nafyi go-ani aanu kuba sugnayn kaas oo ilowgiisa uun dee keenaya in lagula xambaaro sheekhi kol haddii nin siqi wixii kaba sheegay faqad ra-ow waxay arkeenoo waa jumhuur ahli lxadiid ama aimati lxadiid xadiidka imaamadiisa jumhuurtoodii waxay halkan ku tegeen alxukma xukumku inuu u sugnaaday lidaakiri ninka raawiga ah ee faraca ee xusuusan sheekha inuu kaba maqlay xusuusan inuu xukumku usugnaado xadiidkii iyadoo sheekhi laga maqlay aanu xusuusayn in haddana dariiqiisii la sheegi can fulan can fulan can fulan la odhan oo xukumku kan xusuusan uu usugnaaday cinda almucdami kama huwa cinda almucdami bal deesa iyaduba weliba hadday dee muxadisiinta intoodii badnaytaa ku tegeen haddana dadkii kale ee fuqaha iyo usuuliyiin iyoba lahaaba hadalkalaanba qowlkoodu intooda badanna uu yahay oo macnaa culimadii ama muxadisiin haba noqdeen ama qolooyinkii umuura hadiyo goor dee inay la wadaagsanaya saa fuqaha iyo usuuliyiinte iyaguba waxyaalahan istilbaadkii adiladii uguba baahnaa saa haba noqdeen waxay ku tegayaan ninkan xusuusan ayuunbaa riwaayadiisii maanta aan qaadanaynaa xukumka aan siinaynaa kaa kalena ilow baa lagu xambaarayaa basharna ilow kama badbaadiba karo waxukiya waa qowlkan muqaabilkiya waxaa la soo naqliyey alcisqaada ridi la ruudsido riwaayadana xataa tan uu la adkuru meesha ay sooba gashiyo la acrifu in la tuuro oo la rido macnaa laga tago waa riwaayadaas can bacdihim culimada ama khaasatan fuqahada aduga xanafiyada barhkood ayaa qowl lagaba soo naqliyay bal qowlkoodii hore waa kaas misaal buu inoo sheegay wuxuu hi wadalika haddaba kaa misaalkiisu waxaba weeye ka qisati shaahidi markhaatiga iyo walyamiini dhaarta qisadiisii idcile nasiyahu waa iloobay suhaylun suhayl baa iloobay alladii suhaylkaasoo ukida la qaaday la wariyey can isaga xaggiisa xadiidkaas ay ashaahid walyamiin qisadii ama arrintii ay kuma sugnayd waxa weeyaan lagaba wariyey fa kaana suhayl markii dambu taa ogaadayna waa iloobay ee loo sheegay xadiidkan in hebel isaga kaba maqlay ayaa bacdu intii intaa ka dambaysay waa intaa uu iloobay dabadeed ee uu ogaadayna cidda kale isaga kaba warinaysa ayaa wuxuu ahaa yarwiihi xadiidka mid wariya yarwiihi baan u boodeen can rabiicata rabiica ayuu ka warinayey can nafsihi isaguna dee naftiisa kaba warinayo isagaa dib isugu soo celinayey say kol haddii aanu xusuusan ayaa inuu sanadkiisii caadiga ahayd uu xadiidka ku wariyey un xadiidkii lagaga naqliyo waa diiday marka ninkii isagaa xusuusnaaye kaba wariye rabiico la odhanayey ayuu dariiqiisa soo marayey markaasu isaga haddana isku soo dambaysiinayey halkaasu sanadka intii dambe waa bihab iyo saalixe ayuu ka marinayay lan yudiicahu sababtu taa u yeelayna dee waa lan yudiicahu xadiidkii muu dayacayn isaga haddii xusuusan waaye dad kaloo xusuusanna ay jireen dee ma dayacahaynba washaaficiyu shaafici nahaa waa iyadoo masalada bay kasii ratimaysaa oo haddee inay dadkii ay caadadani iskagaba badan tahay inay waxa weeyaan insaankii aanu aaminka ahayn inuu waxiloobo oo ilowgaa daraaddeed uu ilooba ay dhici kartay inuu u degdego isagoon hubsan wax lagaba maqlay inuu inkiro uu raawigii beeniyo markay dee umuurahaasi ay jireen si aanay tuhmaba u iman taasba aanay u iman iyo takaadubkani aanuba iman ayaa nahaa wuxuu nahiyey ibna cabdilxakami in cabdilxakam uu ka nahiyey shaafici yarwi an yarwiya inuu wariyo can ilxayi dee waaba intaasu wixii aad ka warisay iloobu hadhow ilaa ninkaasi been buu igaba sheegayaaye ku nool inuu wax kaba wariyo likhawfi tuhami waa tuhmo la tuhmaysan ruuxii haddii ki inkiro oo uu garaba waayo wixii xusuusanba waayo isagii tuhmo la tuhmo ka cabsigeed taas waaba arrintan bay kaba ratimatay masale sideedaan usoo marray waa misaalkii misaalku inoo sheegayaa waxa ay tahay waa xadiis ah dee inuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qadaa bilyamiini washaahid ujeedadu dee maha wax kastaba oo laakiin waa umuurahan dee maalka iyo looga maalka ah ama maal calaaqa lale loogaba qasto waa umuurihii la aqbali jiray laba nin markhaatigood la aqbali jiray haddii laba nin la waayona nin iyo laba dumar ah loo aqbali jiray waa dee ina waa masaa'il maxduude maaha masaa-isha amwaasha ama wixii calaaqa lale amwaal loogaba qastaya ahayde xuduud iyo umuuro kale iyo suuradaa lama aqbalahayn aayaddii ilaahay subxaana watacaala taa inoogaba sheegayna mucaamalaadka dadkii wax la kala iibsanayo waa aayaddii mudaayanada taas bay ahaydba aayaddii dhaareyda baqara haddaba bal taas oo kale ayaa maxaa iyaduna jirtoo rasuulku xukumay haddii ruuxu labadii markhaatiba waayo uu markhaati keliya haysto inuu dhaartiisa raaciyo oo dhaartiisu shaahidkii labaad maqaamkeedii ay joogsato bal xadiidku waa kaa horta waana dee kolley riwaayaad kala duwanna waa leeyahay bal markaa xadiidkaas waa riwaayad misaalka u inoo soo dhigtay abi daawud iyo tirmid iyo ibnu maaja ayaa waxay ka wariyeen rabiicatu bn abi cabdiraxmaan nin la yidhaah oo nin faqiiha caalim ahaa oo aada u mashhuuro laakiin waxaa aada loogu yaqaan rabiicatu ra'yi imaam malik iyo sheekhiisiiba weeye dabaqada waa rabiicatu ra'yi rabiicaha inoo yaalla ma tiga weeye rabiicahaas ayaa suhayl ka wariyey ibn abi saalix suhaylna aabihii buu ka wariyey aabihiina abi hurayra oo ah ana nabiya sala allahu alay wasalam qadaa bilyamiini washaahid maxaa dhacay abi daawud kuba sugan cabdilcasiis daarawardi nin la yidhaaho iyadoo xadiidkii uu rabiico ka maqlay ayaa yidhi waxaan u sheegay suhayl xadiidkii oo waxaan yidhi marka xadiidkii baa nee weydi arrintii u sheegay oo markaasuu deeta wuxuu yidhi suhayl baa odhanaya akbaranii rabiicatu wahuwa cindii hiqa أنيi xadatuhu iyaah walaa xudud rabiica ii sheegay agtaydana nin siqa ayuu ku yahay inaan anigu xadiidkan aan ugu waramay laakiin ma xifdisni taas buu yihi abi daauud bay kuba sugan tahay welibana waxa iyadana markaasa cabdilcasiizkaa saarawardi baa wuxuu raaciyaa in sahaylkan waxbaa madaxa kaga dhacay oo ama cilo marka taasaa waxay ka yar garashadiisii bay wax ka nuqsaamisay oo markaasuu axaadiistiisii uu hayn jiray uu xifdisnaan jiray uu barhkeed iloobay suhayl markaa muxuu yeeli jiray suhayl berigii dambe sa matiga inooguma taalo xadiiska markuu warinayo muu odhanayn isagoo hadalkaa ictimaadsaday can abi can abi hurayrata waa sankiisna waa inta aabihii abi hurey abi hureyre aabihun baaba udhexeeya abu saalix ayaa udhexeeya intaasay taa muu odhan jirine muxuu odhan jiray intii intaa kaba dambaysay rabiicu ka warinaya oo waa xadathanii rabiica can nafsi ama canii buu odhanaya balagta waa waxa weeye rabiica i waramay oo wuxuu iga waramay aniga dee siyan anoo aabahay saa ugaba soo naqliyey taasuu odhanaya weliba abi daawud isagoo riwaayo kaleo xadiiska kuwa wariya min sulaymaan ibnu bilaal la idhaa can rabiica ayaa isagoo rabiico kaba maqlay ayaa wuxuu la kulmay su-ayle wuxu uhi saa-il baan la kulmay xadiidkan baan weydiiyey wuxuu ihi laa acrifuhu ma garanayo markaasaan ku idhi bu ihi ina rabiicata akhbaranii bihi canka rabiica iga kaa sheegay rabiicana waa nin imaamaan oo dee raggan ka wada heer sare iyo dabaqa sare ala qise mashhuurana kutubta ayuu ku leeyahay bal hadday sugnaato oo xaggaa habkii wax ku bartay iyo hooyadii ku bartay iyo qise abiyo dhowr iyo labaatan sanood maqnaa taasna kaba dhacday mala isagoo dee anu ama markaada shaama uurka kuma jira uno toddobiyo labaatan sanood dabeed soo noqday isagoo caaliman bala kolley kutubta ataraajimta ay kuba sugantay qisadii bal markaa muxuu yihi rabiica iga kaa warramay markaasuu yihi suhayl fain kaana rabiicatu akbaraka canii faxadis bihi can rabiicata canii eg rabiica kol hadduu iga kaa sheegay oo ninkaas siqada ahe rabiica ka waran xadiiskii ka weri oo adigu markaas dee cami oo rabiica adoo dee aniga markaas lakin aniga toosa iga warin waayo ma xusuusine rabiicahaad ka maqashay markaasna aniga dee sanadkiina saas balqimisaarku inoo sheegtay inoo dhigtay kaaba weeye haddaba de waaba masaladii hore misaalkeedii u tahay xadiiskina kutubtii inooguma sugan yahay riwaayadiisii waana taa la aqbalay axkaamta ama xukunkaa weyn ee kolkol dee markaa imaka qolooyinkii kaba tegay ay yidhaaheenba daahir alqur'aan buu kaba hor imanayaayo dee qur'aanka kumay sugnayn halkan shaahidiya yemin kumay sugnayn masaladana nin iyo laba dumar laba nin ama nin iyo laba dumara kumaba sugnaa markaa kolkol taa cilo ugaba dhiga ay masaladaba sideeda ugaba tagaan qada laqada bilyamiin washaahid oo masalada aada u weyn ah ayaa dee xadiiskeedii dariiqi duruqdii laguma warinaya mid kamid a ma hadee inuu abi hurayre dariiqi ku yahay xadiisku riwaayaad kalena waa leeyahay ayay mid kamida tahay kutubtana way noogu sugantay wataa la aqbalayna bal markaa misaalkeed ama tan dambe bejka dambe kuba sugan shaafici waa imaamkeena aan garanayno macruufka ah adigu dee aan u baahnayn in laba yidhaa hadal la hadal qaadaba oo wax laga sii sheego tarjamadiisa marka horta masaladu waxa ay tahay hadiyo goor insaanku de waxaaba yidhahdeen ma sumiya alinsaanu ila linafsihi insaanka waxa insaan loo yidhiba waa ilowgiisa waxaana yidhaaheenba ina awala naasin awalu naas macnaa kuwa xilooba kii ugu horreeyey naasinta hore waa ismi faacilka dambana waa lafdiga annaas kuwa xilooba kii ugu horreeyey waa dadkii ugu horreeyey waa nebi aadam walaqad cahidna ila aadama fanasiya walam najid lahu cazma bal markaa in oo waa wax dabiicadii basharka ah oo insaan kama badbaadiyo ilow ama looga aamin maaha marka maxaana dhacaysa sida dee umuurahan kaba dhacday ninkii wuxuu maqlay oo ama isagii lagaba maqlay ayaa marka uu iloobo dee waxa laga yaaba waxaaynu cilmi aynu maqlayno dee intan ka xusuusanaa inaan maqalay waaba mala haddaan cushur ka xusuusano ninkaa cushur ka xusuusana waa caalim aad iyo aada u heer sareeyaba bal markaa waxabadankeeda waan iskaba ilowna hadal lagaaba yidhi kolka ayaa dee wakti aad tidhiba aan garanayno lagu odhanaya sidaasaa tidhi oo waxaa imaka aan sheegaya halkan ba waxa laga yaaba laba cisho dabadeed dee macnahan inaan xusuusnay mooye hadaladii aan ku sharxay haddaan doona daakiradayd iyo wixii way ka wada baxayaan bataaska hadalkaygu kaba baxaya waxaas dee inaan macnahan masaladu dee iyada waa baab kale oo waa masalo in badan aad aragto masalada suuradeeda iyo aqwaasha culimada mooye laakiin hadaladeydii idaasiga aan raacinayay waxaa laga yaaba ayaama dabadeedba inaan iskaba iloobo wixii anigu bal markaa igaba maqasheen anigu si aanan xusuusnayn haddaba insaan kol hadduu taa yahay oy dhici karto wax laga maqlood ka maqashay inuu haddana yidhaho igamuu maqlin oo ugu degdego oo hadhow la yidhaho ninkuni malaa been buu sheegayo war aan la hubin buu soo noqriyo halkaasi um ay uga timaado ayay maaha shaaficiya xataa qolooyin kaba horreeyey ayaa waxay dhahaan dadkaa nool ay dhici karto tagtiibkaasi ama suxuudkaasi ka iman karo waxba haka warin intaa uu ruuxu nool yahay dee kaa dhintay isagoo hadalama jire halak haa imanaya adigo wixii ka wariyay marka uu yidhaho may igamuu maqlin dee tuhma waa iman oo malaa ninkani waa aan waxaan hubin sheegay haddii aada u roontahay wey haddii kale waa nin been sheegayo ninkii been ka sheegaya ayaaba la odhan kara markaasa idhaaheen taas haba odhan hadalkaa waxaa loo yidhi ibnu cawn oo waxa weeyaan shacbi baa yihi ibnu cawn ku yihi laa tuxaditnii can ilaxyaa ha iga waramin dadka noolnool waxay iga sheegin macmar ba cabdirazaq san ku yihi in qadarta alla tuxadita can rajulin xayin fafcal haddaad karto nin noolba inaad wax kaba warramo sanayn arrinta shaaficina waxay ahayd ninkan ina cabdixakam kollay magaca oo dhami waa maxamed ibnu cabdillaahi ibnu cabdilxakam waayo dee kolkol baa waa rag walaala-ana way jireen oo laba nin oo kale walaalahayna waa jireen iyaga ilma cabdixakam baa markaa la yidhaha aabahuna waa ina cabdixakam isaguna nin faqiihoo macruufa ayuu ahaa ekokol markuu ruuxu islaam kutubta taraajimta kaba doondoon faarigteedaba uu islaam baadhista siyar aclaam nubalaay oo kale hadduu maxamed ibnu cabdilxakam doondoono marna dhima soo helayo waayo magacii magac kalaa meesha maqan waa dee shuhradii aabahooduna maxamed ibn cabdillahi ibn cabdilxakam baa la yidhaha ta kalay walaalaaynse waana qoys iyagu dee cilmi aabahood baa caalim ahaa in iyagana culimaa saddex nin oo culimaa jiray marka la eegana asalkoodu waa malikiya oo de waa arkaantii maalikiyada masr markii shaafici tegey bal waaba kuba degay barkood ninkan maxamed ibn cabdillahi ibn cabdilxakamna walow dee usradu saa ay ahayd kollayna markii dambe ay arkeen masaa'il badan shaafici inuu dee daliil ahaan ugu khilaafay sheekhiisii malik ay dee ka boodeenba maalikiyadiyo taasi haddana isagu dee majliskiisi waxaa diri jiray waana la joogay waxna waa ka maqlay bal dee waxaanu doonaya maalintii uu wafaaday inuu majliska fadhiisto isagu maxamed ibn cabdillahi ibn cabdilxakam isagiyo buwaydi baa arrini ay noqotay oo dee markaas baa buwaydi baana majliskii xalqata ugu weynay markaa jirtayna masar dee waa xalqadaa shaafice ayay ahayd iyo majliskiisa ugu weynaa markaa buwaydi baa adigu oo kolley xataa xumaydiga aynu soo marraa hadallo isaga dhex mareen oo iyadoo ay leeyahay anaa kaaga xalay anaa kaaga xaqle ayuu yihi waxa maqlay shaafico dee xanuunkiisii yidhi dee yuusuf baaba idinkuna cilmi badan isagaana xalqadaydii ibedelayo halkii fadhiisanayo markaasoo hadal dee adigu hadalla wixii aqran ka dhexayn jiray isagoo maa markii hore xumaydi iyagaba intii hore kuba degay uu la joogay ayuu wixii aqran ka dhexayn jiray buu hadal yidhi malaa dee hadalki intuu ka yarboonu yidhi been baad sheegto kalema jawaabku kale lamida ayuu yidhi ba markaas iskaga tegay xalqadii oo de dee markaas kolley kitaab la arko raddi cala shaaficina waaba leeyahay adigu bal waa ninkaas ba wey marka waxaa la yidhi arrin baa uu shaafici u sheegay ama qiso shaafici baa iloobay arrintii isagaa yidhi waxaasaan kaa maqlo shaafici baa xusuusan waayey adugu markii dambe ayuu isagu dib ugu celiyey u xusuusiyey buu xusuustay markaasuu hadalkan ku yihi laa tuxadit can xayin faina alxaya laa yuumanu caleyhi nisyaan oo dee shaafici isagaaba arrintood oo arrin isaga uu kaba maqlay ayaa u iloobay isagii markuu dib uguba sheegayna markuu xusuusan waaye lakin markii dambe ayuu xusuusto markaasuu ku yihi laa tuxadit can xayin faina alxaya laa yuumanu aleyhi waxa weeyaan haddii uu hadhow ilaa adigu kamaan maqlin igamau maqlin ama been buu igaba sheegaya ruuxii tuhmaa iman doonta la tuhmo ama nin aan dee waxubsan ama nin been sheegaya markaa taas bay ahayd oo hadalka shaaficina taa weye taa wey kolley umuurahaasna sharaxa si fiican buu idinku wada sugayn dee intooda badan waxaan de magaciisa waxa weeye shaahidi shaahidka qisadiis iyo walyamiin idcila nasiyahu waxa iloobay ama xaytu nasiyahu suhaylun suhayl baa iloobay suhaylkuna waa nin dee macruuf oo suhayl ibn abi saalix la yidhaha rijaasha muslimka oo mida aladi suhaylkaasoo ukida la qaatay ee la wariyey weeye canhu xadiidkan isaga lagaba wariyey fa kaana wuxuu ahaa suhayl bacdu intii uu iloobay dabadeed yarwiihi xadiidkii mid wariya can rabiicata rabiicatu ra'yi ayuu kaba warinayay can nafsihi markaasa naftiisa lan yudiicahu ma dayacayno dee hadduu saa xadiidkii ugamuu tegin ma dayacinse ama xadiidkii uu inuu waxaan dee riwa jirto xadiidkii uu dee lays ogeysiiyo dee riwaayadani inay jirto oonu dayacadi u iman ayuu tan uba yeelayay washaaficiyu shaaficina nahaa waa nahiyey can ibni a nahaa waa ibna cabdilxakami waa maxamed ibna cabdillaahi ibna cabdilxakam wuxuu kaba nahiyey yarwi an yarwiya inuu wariyo can ilxayi ku noola wuxuu kaba wariyo sababtuna waa likawfi tuham hadduu iloobo wixii uu inkiro waa tuhmo meesha timaado ka cabsigeeda masale kalean u guuraynaa oo waa tan masaladu hortan waman rawaa ruuxa wariye xadiid waa xadiidkii wariye biujratin ujro iyo xoolo iyo musqaayad uu qaadanayo dadkan ka maqlaya uu ka qaadanayo kuba wariya lam yaqbal may aqbalin riwaayadiisaas isxaaqu isxaaq muu aqbalin waraaziyo ninkaa rayi loo nisbeeyey raasib abuu xaakime isna ma aqbalin wabnu xambalin ina xamballa maxamed na waxa weye axmed ibnu xambalna axmed ibnu maxamed xambalku waa awooga xataa isagaba xambalna ina xamballa ma aqbalin wahwa macnaa waa almaakuudu calaa dalik wey waxaa lagu qaadanayo xadiidka sheegitaankiisa lagu qaadanayo ee ujrihi shabiihu ujrati lqur'aani qur'aanka ujradiisa dee ninka mucallinkee qur'aan dad baraya ujradan uu kaba qaato ayuun baan u shabahaya oo xaggaa dee suuradii kana xadiis uu dad u sheegayu aqri matnigan ciraaqi ee nusqooyinkiisa barhkood waa dab- ku dabdisnaa barhkood waxaa ku dabdisan ra-da inta la fadxiyo hamsadii marka ay dhacdo alif keliya ay noo hadho qur-aan la ydhaaho un waa dee wasan ahaan iyadna waa weji labaad oo labada wejba mala waa wax weynoo saasna uma sii dhaxaynaya xagga markaa wasanka istiqaamadiisa dee meedun baa malaa yar kolley ay waxyaala gelayaan nuqsaanya wahuwa shabiihu ujrati lqur'aani haddaba tan lagu qaatay xadiidka sheegitaankiisu wuxuunbaa u shabahayaa kaa isagu lagu qaadanayo qur-aanka dhigitaankiisa dadka loo dhigayo ee la barayo laakiin maxaa jirta taasi haba jirtee aadadu waxay ku dureertay ama dareertayba ay ku soc tagtay in qur-aanka haddii dadka loo dhigayo oo mucallim qur-aan yahay uu wax ku qaato inaanay ina muru'adiisii taas aanay nuqsaaminahayn oo wax nuqsaana aanay ku keenahayn halkanse way ka dunaydo culimada agtooda waxay iska mashhuur noqday ee maquuladoodii ahaydna callim majaanan kamaa cullimta majaanan warbiraash dadka wax ku bar sidii adiga warbiraash lagugu baray oo qaadasho xadiis la aqriyayo wax lagu qaato iyadoo hadda labadii suuro ay mid yihiin bal qur-aankii uu kasii mudan yahay oo dee uu kasii weyn yahayba haddana xadiiska aqrintiisa waxa lagu qaato haddaba eeg wixii ikraam waa halkeeduna ikraam lagama hadlayo ee waxa weeyaan waa isagoo ku xidha taxdiidkii ujro haddii aanu waxaa helin dee xadiiskii ma sheegayo waxba lagama warinayo taas waxay caadadii haddana tana ku tagtay dee markaas u socotayba inay nuqsaan ku tahay muru'ada insaanka siduu odhanayo taa laakiin way ka duwanto waa curfi ahaan baa kala geeyey sida kale waa isku mid oo markaa muxuu yihi dee taasi haba jirta ee yakhrimu laakiin tan dambe oo waa masaladan aan hayna wuxuu nuqsaaminayaa waa akhdu lujrati cala taxdiid min muru'ati linsaani insaanka muru'adiisii aw hadiyo goor dad maxun baa loo maleeyaa waxbuu iibsadaabaa la odhan diintii iibsanayaa lagaba dhigaya oo ciwad iyo waxyaala kuba qaadanaya adduunyo taasi bal waa mida waa qowlkaasi qoladaasi may aqbalin laakiin arrintuma taasun bay ku kooban tahay muxuu yihi sheekhu laakiin abu nucaymin abu nucaym alfadlu oo magaciisu ahaa fadli waa bayaanun baanu gaba dhigaynaa bal markaa waa ama dee ka bedelbo waxa weeye abu nucaym oo fadli bnu dukayn sheekhay bukhaari kolley iyo qolooyinka kale waa siday kaga wariyaan bukhaariba dee in badanna waxa kaba wariya toos kolna waa siduu kaga wariyaaye akhada waa qaatay ujruu qaatay waxbuu ku qaatay taxdiidkii wakayruhu isaga kayrkiina iyadna sida cali bn cabdilcaziiz albagawi oo kale way qaateen oo ujro ayay ku qaateen rag ka dambeeyena way jireen maxay taas waa tarakhusan ruqsays taa kaleba waa taa lagu qaadanayey bal markaa ruksaysta ay ruksaysteen oo yidhaaheen waxani waa iska banaan yahay ayay uguma qaateen baahina way u geysteen marka wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala fain nabada haddii uu tuuro waxa weeyaan waa taxdiiskiisani mey me u me fain nabada hadduu tuuro shuqlan shuqloon bi bilxadiisi xadiidkii uu kuba shuqloon yahay alkasba shaqadii uu shaqaysanaya oo ninkani nin dee shaqaystaab u ahaa naftiisa iyo ciyaalkiisa u shaqeeya laakiin dadkii baaba dee u baahday cilmiga agtiisa ku sugnayd cilmiga naashrintiisii iyo xadiiska akrintiisii buu mashquul ku yahay markaa shuqloonkii uu ku shuqloonanaa taasi shuqlantani waa iska mafcuul liajrihi bilxaydihina waa bitaxdiiskaas ayaa wuxuu meesha ka saarayaa oo uu tuurayba inde markaa taasi kasabkii uu shaqaysan lahayo shaqo kama haleelayo suuradu hadday taa tahay ajis badnee inuu qaato uu jiro inay waa kan oo isagiiba waa fadhiya iyagiiba u fadhiyaa hawlihiisii kale waa ka xidhxidhan yahay hawl kale ma qabsanaya hadduu hawshiisii kale ku toosana taxdiiskani ma suurtogelayo ama waa adkaanaya bal markaa ama dee hadiyo goornada labadii waqti dheer bay isagaba baahnaayeen oo cilmigii looba aqriyo haddaba kii saas aha ee baahi ay u geystay weeye shuqulkiisina kaba kasboomay marka ajis badnee irfaaqan dhimrin ee isagii loogu dhimrinayo noloshiisan iyo maciishadiisii weeyaan oo waakharuuna fasaluu liman shuqil can kasbihi waktiila hada waa qubursoodin marka muxuu yihi aftaa waxaa fitwooday bihi kaasoo ruuxa kasabkiisii aqrintan xadiidka uu aqriyayo ka haleeli waayey inuu dee wax qaato waxa u fatwooday oo uu dadkii wuxuu aqriyayo kaba qaato ninka haddii baytulmaalka uu dee intuu muntadim iyo lagaba siinayo kaas hadal ma jiro iyada guud ahaanba waa u bannaan yahay kaas ee waa dadkan uu waxu aqriyayo wuxuu kaba qaadanayay ee ujro ahaan ahaa ee de haddii aanay ujrada bixinna aan meeshii wax aqrin jirin abusheekhu sheekhi abu isxaaqa abu isxaaq ayaa waa abu isxaaq ashiilaasiya baa fatwoodayoo ninkii waqtigiisii ahaa musl alciraaq ciraaq ninka ugu sanad dheer ee xagga xadiis ahaan dee halkaa horeyntaas lahaa ugu sanad dheeraa ajsaa kala duwanna la gooni noqday oo isaga u mooye adduunyada cid sanad dee markaa sanadkiisoo kale ku warinaysaa dee nin isaga kaba qaatay ama nin lamida kaba qaatay oo naazila mooye cid markaa sanadkula simani may jirin oo ajsaadaas isaga markaa fi dunya la gooni noqday waa loo baahdo waa la isugu yimi oo abuxusein ibnu naquur baa la odhanayay oo arrintan ahayd ayuu ugu fatwooday taasoo dee waa kan oo dadkiiba waa u baahan ajsaada keligii baa buu warinayaa hawl kama haleelayo abu isxaaq baa taa uguma fatwoodayoo markaa waa qaadan jiray oo kolley malaa qisa u leeyahin hore usoo maray halkii tadliisko ee tadliiska shuyuuk oo kaleoo nin ruwaadii ka mid ahaa jus gaar ahaa oo juska daaluta ay odhanayeen oo lacag gaar oo go-aan ku qaadan jiray iyada haddii lagu dul aqriyo juska dee dinaar dinaar dahabi ayuu ku aqriyayay ayuu magacii u tadliisiyey daaluudkan iyo wixii buu tadliisiyey jus kalu u qaata waa dhegeyso markuu juskii dhamaystay eehaye waa muraadkiisii waa gaadhay tadliiska ayuu ku gaadhay nin daalib ahaa dinaarkiina waa kaga badbaado dinaarkiina ma siinoo dee inay muu moodahayn juskii gaarka ahaa ee dee waxa weeye waa jus looga soo qasti jiray isaga un uu sanadkiisa lahaa dheer ayuu markaasoo markuu tadliiska uu sameeyo dee ninkii magac kaleu lahaa inu ugu magacaabay baanu dareemin oo adigu waa ka dhegayso sidibuu juski ku dhamaystay isagoo dinaarkiina bixin bal markaa taasba weeye kolley abu isxaaq tarjamadiisan yariyo muxuu yahay waan soo kusoo laabmi doonaa bal markaa masaladu maxay tahay abyaaddii laqbadeedii israaciya ahayd israaciya kolley masaladu waa masaleed iskaba dhow oo culimadu dee hore waxaynuu soo aragnay ninka xadiiska laga maqlayo cadaale iyo dabdi in loo shardiya taas iyadu waa umuuro caadi ahayd kolkol dee wax iyagii cadaale iyo dabdi dhaafsan oo sifaat kale ah oo katagooda laga tagaana kolley ama muruucadii nuqsaan ay kuba tahayna waa si ay cadaalada xataa kuba soo fasireen muslimka baaliqee caaqilkii alsaalim min khawaarij lmuruuca weliba dee min alfisqa wa min khawaarij lmuruuca muruucada wixii nuqsaaminayay ee dhaawacayay ka badbaadsan umuuro kaloo dee ka baxsan weeyaan oo loo arko dee khawaarim inay tahay ayay culimadu meelahan baxsiyeen korkoodna adkayn ay cilmiga adkaynayaan oo dee xurmadii iyo taas ayaabay ka dhigeen nuqsaan ruuxa kuba timi murucadiisii oo nuqsaantay oo dee dhici karta ninkaa oo ninkaa shaqo ay u noqotay taas xoola kuba qaadanaya xataa tasaahul inay riwaayadii markaa kaba dhacdaaba suurtagala saa daraaddeed bay yidhaaheen milaan lagaba aqbalbe markaa masaladu waxay tahay uun oo dee ragga qaarkoodna kaba dhacday waa iyadoo xadiidkan laba aqriyayo ama waxaa xadiis calaaqa la lahaa ay noqoto dadkan ruuxa ka dhegaysanaya ujro ay bixinayaan oo mucayana ayuu ku aqriayaa ujrada haddaan la bixin de kitaabkii lama kala furayo xadiiskii lama aqriayo dadka qaarkood cudurdaar bay lahayn oo baahi baa u geystay bal markaa bal taas baa jirtay de halkaas aba jireen waxaa tani ay la mid tahay ninkii mucallimka ahaa ee qur-aan dad u dhigayay hadduu idhaaho anugu haddaan wax laysiin qur-aankii ma dhigayo dee waana la siin jiray lamana odrhan waxaan uu qaadanayaa nuqsaan bay isagii ku tahay murucadiisii bay dhaawacday ninka ayaan mucallim lagama dhiganin cidba may odrhan taas tanna siibay la mid tahay laakiin haddana tan culimadu sha'nigooda wuxuu ahaa inuu arrintu ay noqoto tabarucun ay noqoto callim majaanan kamaa cullimta majaanan bal markaasoo aadaysa in bal iskaba dhowrayen bal kuwoodii wariciinta ahaa de waxay iskaba dhowrayeen ninkaa kitaabka kaba dhegaysanaya ama ay wax kaba aqristay inay iska daa waxay kaba qaataane de ajrigoodii bay doonayeen ilaahay inuu u taab noqdo oo isaga inuun wax ay islahaan xaggiisu idinkaba yimi xataa barhkood baan hadiyada ka aqbalahayn dalabadiisa dad kale inu ka aqbalo mooye imaam nawowi baaba amtaashiisu taa ahayd dee imaam nawowi baaba taas ahaa oo dee ciddaa isaga markaa madarsigiisa imaansa wax kama aqbali jirin oo kale sadhigayna barhkood baad yeelaysa waracoodi heerku gaadhsa ama qur-aankaba oo dee umuuro yar waata laga sheega xamdatasayaad ninkan muqrib oo kale alaa ra'yina oo hayd baan filaya halkay joogaan ayaa maalin isagoo waxa weeyaan aqal buu soo maray oo aqalkii biyo u baahnaa waa haraadanaayo markuu doonay inuu kaba cabo o garaaco ayaa waxaa kaga soo baxay jariir ibni cabdilxamiid waa nin macruuf oo isaguna rijaasha lixda kaba mid ah biyuu doonayay biyo buu usoo qaaday oo markii unbuu wejigiisa u fiirsado oo wuxuu arkay nin markaa qur-aanka uu dhigayo yimaado inuu yahay buu yihi ma isagii baa soo haayo o iska dhaafo biyii ma cabin waa biyo aan qiimaba lahayn biyii gacantiisii kama qaadano maba cabin oo kale barhkood bay gaadhay sida dee cabdillahi ibn idris alawli oo kale oo isaguna nin caalima caabid oo dee ahaa heer oo dee kollay qisooyinkiisuna raggaa waa marka la eego waracood iyo taqwadood iyo heerka ahayd waa kollay qisooyinka nafta yar dee kiciyaan ayaa bal waxaa dhacday xataa inuu diiday nin maalin uu soo galo ragga xadiiska akrisanaya ahaayo markii uu laabmay ma tegaya ayuu ku yihi bal ushlan waa waxa dee kolkol malaha noocay kolkol ay xataa xisaabun oo kale ay u isticmaali jireen ada waa geed uun ay isticmaali jireen oo waxyaala ay u isticmaali jireen bal sixirkiisa ii soo weydiiyo haddana uu yahay wuxu dhahay isoo weydiin waxba waa intan muxuu suuqa ka jooga intii buu markaa diidanaa rag saasay ahaayeen ragna ujro way qaadanayeen oo waa laka aad baa loo kala dunaa marka tii qur-aanka iyadoona haddana ka dhigin inuu khaarimil muruayay ayaa xadiiska kaba dhigeen inay khaarimil murua ka warwixinayo xumaan bay u malaynayeen taas baa markaa keentayba isxaaq ibnu rahaweyh iyo abu xaatim arasi axmed ibnu xambal idhaa ninkaa riwaayadiisi waa la celinaya walow dee axmed malaha hadduu si guutaa u yihi fadl ibnu dukaynba riwaayadiisa kama tegin eh oo waxa wey kama tegin waxa weeyaan oo abu nacaymka inoo soo socdee bal markaa taas baa jirta intaa weeye marka qolooyinkan iyagu la yimina kollay baahi baa ku galiftay oo abulfadli oo ka ama abu nucaym oo kale ee waa ka wuxuu yidhi isagu oo laga soo naqliyay inuu yidhi yaluumunanii cala alakdi wa fii beytihi halaaثata cashara nafsan wama fiihi raqiib waxay dadku igu canaananayaan qaadasho aan wax qaadanayon dadkan dalabadii kaba qaadanayo aqalkaygana waxaa jooga saddex iyo toban ruuxoo xabad furin uma taalo de waana kana waana loo soo qasaya meelo kastaa loogaba imanayay waa nin buu ahaa dee ruux dadkii loo soo rixlaynaya oo kale hawl kale ma lahayn wax alla wax xisaa ma jirto saddex iyo toban baa qoyskii yahay wax alla wuxuu yaalaana ma jirto dee haddana iyagina waxay leeyihin waxbuu qaataayoo cilmigu iibiyaayo taasay leeyihin buu lahaayo dee kollay baahiyaa u kaliftay ama ninkan iyada masaladan oo markaa saddex qowl baan haynaynaa meesha qowl iyada waaba khaarimi muru oo ruuxii riwaayadiisii lama aqbalayo iyadoon la kala qaadin weye qawlna waa qawl kasoo horjeedo me waa jaaista qur-aankiiba hadday banaantahay tanna waa banaantahay qawlna waa qawlka beytka ugu dambeeya kuma sugan abusxaaq fatwadiisa oo waa la eegayaa ruuxani hadduu dee nin isagoo cilmigii dhigaya kasabkiisiina hareeraya yahay iyada markaa inuu qaato wax maaha haddii laakiin waxa weeye uu kasabkii kaga shuqloomay cilmigan uu nashrinayo ama xadiidkan uu aqriayo markaa waa banaantay inuu qaadaade isagiiba inay wax waajib kaga dhigay ma jirto inuu hawlihiisa ka tago oo uu tan u fadhiisiiyey oo sida dee barhkood ay laaheen yaa igu qasbay oo igu xukumay inaan maanta o dhan kula fadhiyo subax ilaa duhur kula fadhiya halkaasun de wax markaa bal markaa ninkii hawshiisii kaga shuqloomaya en hawshii ka hareerahayn markaa way banaantay kalena uma banaan marka waana qowl ay dee syuudi oo kale uu yidhaahdo waktir hada waa qubilo qowlka dhexe ay labada qowl uba dhexeeya intaa weye marka muxuu yihi waman rawaa ruuxa wariye xadiiskii ku wariye wey alxadiisa biujratin ujro uu qaadanayo ka qaadanaya dalabada weeye dadkan ka dhegaysanaya maaha meel kale lam yaqbal muu aqbalin riwaayadiisa riwaayatahu isxaaqu isxaaq muu aqbalin isxaaqu waa imaamkii ina rahwey ina ibraahim xagga hoosena waa ka raqamka haamishka safxada dambe boqol iyo toddobiyo lixanka ayuu dhigto huwa ibnu ibraahim almacruuf bibnu rahawihi buuri laakiin sheekhu wuxuu ku dadiyey huwadoo la kasriyo yacdana la reebo rahawihi la yidhaaho waxaanu leeyahay ibnu cabdilxaq baa qalam ku dabdiyey qalamkana waxay uga jeedaan dadday sidan oo kale isticmaalaan oo dabdi qalam ay yidhaahaan waa markan xarako caadiya la xarakeeyo sida kutubta inoogu xarakeysantahay kordhowga iyo hoosdhowa iyo xarako lagu qoro ayay dhahaan qalam baa lagu dabdiyey ama sida dee markay dabdiga doonayaan inaan khada gelin taxriif gelin ay kuba dabdiyaan ay yidhaahaan bilxaai ilmuhmala walkhai ilmucjama walta ilmusanaati min fawq cibaarada sidaasa ay xuruuftiisa u googooyaan taasi waa dabdi bilxuruuf bay yidhaahaan xuruuf baa lagu dabdiyey ama adabdi bilqalam waa xarakada markaa taas inta badan lama aamini karo oo dee khalad baa ku iman kara marka bal wuxuu leeyahy saas dee kolleyna sheekh waxay ila tahay inuu taa ictimaadsada may hayn wax qalam lagu dabdiye nusko saxiixo ilmusalaxna saasaa dhacday buu yihi laakiin kolley wey waxay la tahay waa wax aada u badan oo muxadisiin buu ku jiraayo nuxaad buu ku jiraayo cid badan oo waxaan filayaan waa dad cajam oo kale wey oo kale marka waxaa iska badan dabdigooda badan ee luqawiyiintana ay kuba dabdiyaan wawda in la fadxiyo raahawey niftawey siibawey xamdawey sacdawey waa wax aada isagaba badan laakiin wuxuu kasoo naqlinaya wuxuu leeyahy weliba fii danni buu leeyahy waa sidaan filaya dee waana wax kolley jire ibnu xajar inuu ku idhi waxay ku dabdiyeen muxadisiintu ha-ad oo la dabiyo oo maxay la idhaaho raahuya sibuya xamduya saa laba idhaaho oo waxay idhaahaa made moy asar bay kusoo naqliyeen wey waa ismu shaydaan marka carar dee adigu muxadisiinta sa ay ka cararayaan ayay laakiin dee cibaaradii luqa ahaan badnayd waa tan bay hayde ayay idhaheen halkiiba nusqigii bay bedeleen oo halkii wey ay kaba hayd ayay dee xarafkii hore iyagoo raaciyey raahuyahi iyo ay noqotay de waxaana laba idhaha lafdigan raahawehi ama dee dariiqa ay waxaasay ku magacaabi jireen qolooyinkii reer khuraasaano dariiqna aabihii baa kuba dhasho sidan baa loo yihi adigu waa imaamkaa horta lafdigumaan doonaya inaan dabdineen iyo raazi ibnu xambal raazigu waa abu xaatim raazi buu ujeedaa maha fakrudin raazi halkan sanoo kale muxadisiinta ninka dhinac socda ama raggan aimadii waa dee abu xaatim ama abu zurce raazi waa mar usuuliyiin lagaba hadlayo buu yimaadaa wahuwa buri wahuwa damirka maxaan u celinayna waa almaahudu calaa dalik waxaa lagu qaatay ujrax taxdiid shabiihu ujrati lqur'aani marka waan isu idaafaynaynaa sidaa dee xarakadii waayo kitaabkeedima xarakaysne haddii dee shabiihun ujrat alqur'aani laba idhaaho dee taas oo kale laakin wahuwa shabiihu ujrati lqur'aani qur'aanka ujradiisan lagu qaadanayo baritaankiisa ayuu waxaan lagu qaatay xadiiskuna shabahayaayo dee taasba caada ahaan iyo curfi ahaan wax dhiba may lahayn ruuxana nuqsaan khawmuroa kumay keenahayn laakiin halkan maxaa kala duway caadadii baa kala duday iyo curfigiio taasi haba jirtee laakinahu yakrimu waa nuqsaaminayaa min muru'ati linsaan insaanka muru'adiisa halkan markay xadiidka noqoto laakiin abu nucaymin abu nucaym alfadu ah aad buu u yar dheereeyay abu nucaym isagaa dee waynu tatabuci doontaan walow waxyaalo badan oo imaka taaban karahayn oo dee aan aanan wada qaban karayn meesha saqadyaa jira oo dee kitaabka kaba dhacay laakiin meelahan sixi karo abu nucaym dukayn buu idiin dhigtaye matigaabay inoo taalla alfadl magaciisana waxaa la yidhaahaa alfadl ibnu dukayn intaasaa kaba maqan abu nucaym dukayn maaha aabihii laqabkiisa weeye ee isaga waxaa la yidhaha matigaba sida inoo taalla alfadlu ibnu dukayn dukayntuna waa laqab abu nucaymna waa kunyadiisa bal markaa taas bayn hadalku yar waday markii dambena wuxuu hadalka intiisa badan leh oo dee kelimaadka hore dabadeedba qaala ibnu xajar fi tahdiid waa tahdiibu tahdiib marka hadalku waa dheeryahay lakin hadduu tuuro oo taxdiidkiisaasi shuqlan shuqloon bihi ay bitaxdiisi uu ku shuqlan yahay daraaddeed uu tuuro ninkan oo ugaba tago weeye alkasba kasbigii iyo shaqadii uu shaqaysan lahaa uu kaba tago ajis markaa u badnee inuu ujro qaato irfaaqan dhimrin isaga loo dhimrinayo xagga noloshiisa iyo maciishadiisa dee inay ruuxii si ugu noolaan karo cilmigiina uusii nashir karo bal maslaxadii baa kuba sugan cid kaloo kafaalo qaadanaysa haddaanay jirin dee cilmigiisna loo baahan yahay aanu shaqaysan karahayna dee hadduu shaqo tagana dadkaa dad wuxuu aqriya ma heleen eh dee markaas u baneeba irfaaq ahaan markaasaa muxuu yidhi aftaa waxaa ku fatwoodayo bihi haddii uu kasabka qowlkan ah haddii uu kasabkiisii ka haleeli waayo taxdiidka dee cid kale oo meeshii wax kaloo soo gelaya aanu jirin wax kaluu kaga maarmo xoolo kalena aanu lahayn inuu ujradii qaato asheikhu sheekhi abu isxaaq abu isxaaq waa imaamkii macruufka sheikh alislaam abu isxaaq ashiraasi weeye ibraahim ibnu cali ibnu yuusuf kolleyna rag dhowr oo abu isxaaq iyo laydhaa baa jira abu isxaaq ashiraasi abu isxaaq isfirayini abu isxaaq almarwazi intubana waa shaaficiyo marka la eego xag madhabahaan dee culum kala duwanna way kulansadeen ninkana waa nin caalim ahaa caabid ahaa taqo badnaa nin marka la eego heerka iyo manziladii uu ku lahaa dadkiisii waktigaas oo ay gaadhay mar uu ka baxay baqdaad oo arrin ninka madaxdii u dirtay ama khaliifadii uu risaalo uu qaaday oo kale dhulka ciraaq iyo jibaal iyo dhulkii uu marayo o dhan meel kasta muftigeediiyo qaadigiisu talaamidiisiibuu kaba mid ahaa ilaa magaalooyinka qaarkood maalintuu naysaabuur galay iyadoo imaamulxaramayn uu yahay alimaam aladi huwa bilaa mudaafic halkaas oo kale intuu alaabtiisii qaaday buu hor socduu lahaa aftakhiru bihim ay dhacday magaalooyinka qaarkood marka uu soo galo rag iyo dumarba inay soo baxayeenba oo barhkoodna intay ku daadinayeen kii isagu khudrad ahaa khudraday ku daadinaya xataa ilaa markii dambe kawalayaasha kaba yarar ay dadkii ku daadiyeen lama socday ayaana haddana muu soo xajin waraciisii iyo xalaamiradkiisiiyo inuu dadkaa isagu wax kalama haysan faqiir buu ahaa inuu umuuraha iyo mansilada uu leeyahay intuu adeegsado la xadsiiyana taasna muu yeelin isagii nin qaadiyaa soddon sanood qaadi ka ah xanafiyada isaguna daanaqaani la yidhaha isku waqtiya un ahaayeen ayaa labadaba saas kaba dhacday inaanay soo xajin oo la yidhi abu isxaaqna hadduu markii doono xaj xataa uu doonay in dad ay sidaadoo tunka lagu sida waa la keeni lahaa isagana daanaqaanna hadduu doono iyadoo xariir loo goglayay ilaa maka inuu saa kusoo gaadho waa yeeli lahay laakiin dee waracoodii iyagoon iyaga wax kale aan haysan oonay taasiido taasna waana aymo de waa saaxiiba tambiih iyo muhadab iyo kutubta ninkii lahaa hadaladiisi aad u qiimaha badnaana waxaa kaba mid ahaa inuu lahaa cilmiga aan lagu intifaacin waxa weeye waa ninkaa dee intuu cilmigii garanayo aan kuna camal falahayn oo dee taasna waa wax ilaahay laga maangalo markaasuu lahaaba dee aljaahilu bilcaalimi yaqtadi waa hadaladiisi ninka jaahilkii ninka caalimku ku dayda faida kana laa yaclam faayu shayin yurja liljaahil oo kol haddii ninkiiba aanu camal falayn caalimkaa laguma daynay kii jaahilka maxaa lagaba sugayaa kii jaahilkaa maxaa lagaba sugayaayo waraciisi wuxuu gaadhay maalin caadadiisa intuu raashin soo ibsaday isagii asxaabtiisa masaajida iskama cunaan alaa masjid uu fadhiya inuu diinaar kagaba kacay waa ninkaa faqiirkeen waxba haysanee dharkii taas markii dambu soo noqdo diinaarkii halkii ugu yimoodeetu yiri waa intaasoo dee maadun baa masaajidka soo galay ruux kaleba ka dhaco ma qaadina waa ka tegay oo kale adugu bal arrimaha kolle xagga duruusa ku tacalluqsan waxay soo naqliyaan kolle cibaarada siyar iyo cibaarada tahdiib lasmaa waluqaat way kala duwan tahaye tahdiib lasmaa waluqaat haddaan qaato cibaaradeedii darsigaa markaa uu dhigto waqtigaa uu xaqrisanayey casharka boqol goor buu ku celinayay cashar maxaa damay boqol goor lagu celiy haddii casharka uu soo galo bayt uun dee inun istishaad loo soo qaatay wuxuu doonaha noqotay qasiidadii beytkaasi ku jiray ayuu wada xafidayay waana beytkii keli ahaa bal cashar alfiyada ay siro calam nubala waxaaba kuba sugan kun goor inuu ku celinayay casharkiiba casharkiiba dee marka casharkaasi milayloobayana maaha waa xifdi bal marka waa taa bal dadaalkoodii iyo waa halkii dee heerkaa ku gaadhayn iyadoo inu ka imkaaniyad badnayba wey haddaba waa sheekha abi isxaaq abuxusein ibnu qurna taa ugu fadwooday ama arrintan kale lahaa in abu nucaym fadl ibnu dukayn meelo yar muhime iyada waa taaban laakiin meelaha kale ma dhamayn karo in intuba laakin tahdiib lasmaa tahdiib tahdiib waxaa ibnu xajar haddaa u laabantaan oo waa kolley wixii saqadee meesha jirayna waa arkaysaane bal bartanka marka la gaadho xambal ibnu isxaaq baa abaa cabdillaahi waa axmed ibnu xambal ayaa muxuu kaba soo naqlinayaa inuu yihi shay-aani kaana naasu yatakalamuuna fiihima waa bartanka weliba xagga hoose u yar badan tahay samicta abaa cabdillaahi yaquulu shay-aani kaana naasu yatakalamuuna fiihima laba shay bay dadku kuba hadlayeenoo wayadkuruunahuma halkaas sawaabku waxa weeye shay khaani weeye ee shay-aani maaha waayo waa meelo iyadu dhow dee macnihiina hadhow ma saxan kartaan ujeedadna lama fahmi karo waa laba sheekh ayay dadku wax ka sheegayeen kolley waxay wax uga sheegayeenna waa waxan ay qaadanayaan isagu horta dee waxan uu qaadanayo oo ay waxbuu sheegayen wakunaa nalqaa min amrihima min annaasi ma allahu bihi calayh laakiin heer dee isagu aad buu ugu ammaanayo markii mixnadii khalqa alqur'aan dhacday waa dadkii iska diiday ee inay madaxdii yeelaan ama lagu qas- qasabkii lagu qasbaye dadka qur-aanku waa makhluuq dhaha isagaiyo cafaan weeye sheekha labaaduu sheegaya cafaan markaasi weeye waa cafaan iyo abu nacaym waana ka xagga hoosaba dhigtay bal taasi waa la mid waxa ayna marka in hoos loo sii socdo sadarka shanaad marka xagga hoose laga soo tiriyo ayaa waxaa ku sugan marka sadarka afraad bay noqone qaala axmed ibnu mansuur iramadi kharajtu maca axmeda wayaxya ila cabdirazaaq marka halkaa waxoogaabaa ka yar dhacsan dushun baan idinka sheegaya igama gaarsinaysa ana waan kacaya markaasaa akhduhum akhdumuhuma falama cudnaa ila ku ila alkuufa intan waan u adeegayo yaxya cabdirazaaq bay rixlo ugu tegeen iyagoo ciraaq ka yimi isna sancuu joogaa labadoodaa soo wada baxay waa yaxya ibnu maciin iyo imaam axmed ninkan axmed oo ka yarina wuu la socdaa waan u adeegaya buuhi laakiin waxaa meesha ka dhacsan oo muhima falamaa cudnaa ila alkuufa waayo abu nacaymna kuufuu deganaa markay rixladii soo dhamaysteen ay kuufo u soo noqdeen ayuu qaala yaxya liaxmed hadalka soo socda uriidu akhtabira abaa nucaymin markaasaa axmed ku yihi qaala lahu axmedu laa halkaa laa yuriiduun rajula baa taale waxa weeyaan waxaa hadalka axmed si u wada socdaya laa nuriidu inaad ikhtibaar sheekha imtixaanto waana sheekhoodii ood axaadiis ku imtixaanto ma doonayno xifdigiisii waayo laa nuriidu arajulu iqatun markaa hadal kala go-aan weeye laa nuriidu taa anagu ma rabno ha yeelin ninku waa siqee intaaba weeye bas safxadii waxaa hadalkii noqday isagu ku adkaysto waraaq buu soddon xadiid ku qoray toban xadiis markuu qoro axaadiistii abu nucaym lahaaba xadiis buu ku darayay aanu lahayn markaa saddex iyo soddon xadiis bay noqotay markay soo gaadheenna intuu usoo baxay ayuu u fadhiistay oo axaadiistii kuba aqriyay bal markaa iyaduna kolley saqad baa meel kale jira saqadku wuxuu jiraa idinkuba waa dareemi kartaan haddaa hagaag ugu fiirsataane faqara'a calayhi casharatan toban xadiis buu aqriyo uma qara'a calayhi alxaadi cashar faqaala abu nucaym laysa min xadiisi war xadiidkaygi kani maaha buu yihi koob iyo tobnaad idrib caleyhi masax idribtu waa buri oo ka baabi'i meesha halkaa muxuu yihi uma qara'a alcashar athani wa abu nucaym saakit haddaba tobankii labaad buu bilaabay abu nucaym waa aaminsan yahay halkaa wa abu nucaym saakit ayaa maxaa raacsan wa qara'a alxadiis athalis hadalkuna isma laha sidaad aragtaan waayo waa tobankii labaad xadiiskii saddexaadna wey xadiiska saddexaadna tobanka saddexaad buu ku jira ee waxa ka dhacay wuxuu ahaa faqara'a alxadiis athani faqaala abu nucaym baa laysa min xadiisi idrib calayhi uma qara'a alcashra athaalisa intaasoo dhan baa dhacsan wa qara'a alxadiis athaalisa markaasay bilaabmaysaa bal iska wada dhaafo kolley kitaabkaasaa u laabmi doontaan arrin kalaan idiin sheegayaa oo halkaa raqamka koobaad qaala cali ibnu khashrab hadalkii aan idiin sheegaya baa ku yaalo yalumuunani cala alahli wa fii beyti halaaثata cashara nafsan wamaa fihi rageys laakiin wuxuu yihi dakarahu shaykhu lislaam e waxaa dhici karta barhkiin halkan shaykhulislaam ina yidhaaho waaba ibnu taymiya shaykhulislaamkan uu sheegayaa waa imaamkii shahiirka ahaa ee laqabkan kuba shuhuroobay isna zakariya alansaari weeye ee cid kale maaha waayo zakariya alansaari dee waa magac u baxay shaykhulislaam taas waana kitaabkiisa uu kitaabkan kuba sharxay fatxulbaaqi la yidhaha ayuu hadalkan oo dhami ku wada sugan yahay suyuudi oo kale hadduu kutubtiisa shaykhulislaam yidhaaho xaafid maxajar buu ujeedaa suyuudi kutubtiisa hadduu shaykhulislaam yidhaaho xaafid ibnu xajar buu ujeeda dee kolleyna majmuuco culimada ka mid a laqabkani uba baxayba uu kuba shuuroobe muhimku waxa weeyaanuun ninkan shaykhulislaam halkan waa sakariya lasare wallah subxana watacaala aclam الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا والردد تساهل في الحمل كالنوم والأذى كلا من أصل أو قبل التلقين أو قد وصف بالمنكرات كثرة أو عرفا بكثرة السهو وما حدث من أصل صحيح فهو رد ثم إن بين له غرضه فما رجع سقط عندهم حديثه جمع كذا الحميدي مع ابن حنبل وابن المبارك رأوا في العمل قال وفيه نظر نعم إذا كان عنادا منهم منهم ما ينكر ذا وأعرضوا في هذه الدهور عن اجتماع هذه الأمور لعسرها بل يكتفى بالعاقل المسلم البالغ غير الفاعل الفسق ظاهرا وفي الضب بأن يثبت ما روى بخد مؤتمن وأنه يروي من, من أصل وافق لأصل شيخه كما قد سبق إن في ذاك البيهقي فلقد ألا السماع لتسلسل السند بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu socday oo aynu wadnaa weli ruwaadda bal sifaadkoodii keenayay in la aqbalo xagga riwaayadooda ama laba celiyo kollayna waa qaybihii ugu dambeeyey ayaa waxa weeye aan kuba jirnaaba ama qaybtaa wixii ugu dambeeyey ayaa casharka maanta uu noqon doonaa biidni illaahi tacaala markaa wuxuu yihi waridda duu tasaahulin fi lxamli kalnawmi waladaa kalaa min asli bal intaan halkaa gaadhaynin shalayto adigu casharkii aan tiraya meel dee walow ay dhici karto aqrintaydan kolley makacidina waxba kuma xarakayso allahuma cajalada mooye beydka saddex boqol iyo shan oo kale waa laga yaaba in markii aqriya laa tusbitanna waayo saas ma arkay kitaabkii iyadoo iyo xarakaysanta u xarakaystay laakiin sawaabku waxa weeyaan nuuntani waa nuun tawkiid alkhafiifa haddii kale wasanku maba toosnaanayo laa tusbitan ayuun bay tahay kolley bal haddii cidi saa ku dabdisatay laa tusbitanna waa laa tusbitan taasun waa intaas yar baan sheegay safxadan boqol iyo sideed iyo lixdan casharku inooguba sugan yahay sadarka marka laga tiriyo casharkii qeybtii horeynu dhamaynay sadarka shanaad oo kale masaladii uu kaga hadlayay xaggan sheekh abu isxaaq ashiraasi fatwadiisii ibnu salax baa sanadkiisa kusoo naqlinayay oo hadalkiisu kaba soo naqliyey marka waxaa meel taala kama kamithli maa xadaanii bihi shaykhu abulmudafari can abihi alxaafidi abi saciidin waayo shalay waan iloobeynda ku baraarujiyo waabay qornayd xaafidkan uu leeyahy abi saciid isamcaani kolley halkan waa khada madbacadeed baa jire kunyadiisu waa abi sacd waayo kolkaba dee waxaan wax yaroo sahlan laakiin markay magacyo noqoto waa taxriif xun waa taxriif aan fiicnayn oo dee laxni weyn noqonaya ama qalad weyn noqonaya oo halkaa can abihi lxaafidi abi saciid isamcaani waa ninkan kitaabkan shahiirka ee alansaab la yidhaha leh ee abulmudafar isamcaanigii horena aan lahayn awowgii weey ayuu u awowya ninkaasaa u awowo kanaa xafiidkiiah markaa kunyadiisa abi sacid baa la yidhaha abi saciid lama yidhaaho taa walow layde layarka ibnu salax buu kusoo noqonay xataa ibnu salax inuu muqadimada nussanay tactiqiid walyirdaaf iyadna sun baaba kuba sugnayd oo waa iyadna waa qalad qaladkiun marka wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala warudda waa la celiyey duutasa bimacnaa dee waa duuta oo culimadii ayaa celiyey weeye xadiidka duu tasaahulin kii isagu fudaydsi iyo tasaahul u saaxiibka waxa la celiyey waa riwaayadiisii riwaayadii uu warinayay oo dee lama aqbalin weeye tasaahulku u saaxiiba fi